haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ah laabahadaha oo kale maalin walba waxaada aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda waxaa isugu kaaya soo duway maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba maalin kasta oo axada hadaan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga maalintii khamiista ee lasoo dhaafay ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu u magacaabay cabdiweli sheekh axmed inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay ayaa dhaqaalayahan la soo shaqeeyey bangiga horumarinta islaamka iyo hay-ado kale oo caalami ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha cusub uu muddo gaaban ku samayn doono isbeddel wuxuuna baarlamaanka ka codsaday inay kalsooni siiyaan ra-iisul wasaaraha cusub ayaa bedeli doona ra-iisul wasaare saacid oo dhowaan baarlamaanka soomaaliya uu kalsoonidii kala noqday haddaba ra-iisul wasaaraha cusub inkastoo la horgeyn doono baarlamaanka si uu kalsooni u siiyo maxaa caqabado ah oo hor yaalla maxaa iska bedeli kara muranadii ragaadiyey madaxdii soo martay soomaaliya wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe su-aalaha iyo kuwo kale ayaan ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah cabdulqaadir aadan jangeli oo ah aqoon-yahan wax ka qora arrimaha soomaaliya horeyna u soo noqday guddoomiyihii bangiga horumarinta soomaaliya oo ku sugan magaalada siyaatal ee gobolka washington ee dalkan maraykanka inta uu barnaamijka socdana waxaa su-aala ku weydiin doona jangeli qaar ka mida dhegaystayaasheenna cabdulqaadir kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeysta idaacadda v o a waad mahadsantaha colaad marka ugu horreysa aragtidaada ku aadan magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub cabdiweli sheekh axmed waa nin aqoon-yahan ah waayo aragnimo shaqo badanna leh marka waa ku habboon yahay anigu sidaan qabo in loo magacaabo ra-iisul wasaaraha soomaaliya haddii loo daayay shaqadiisana waxaan waxaan hubaa inuu ka soo bixi karo waxa soomaaliya ay maanta uga baahan tahay wa waa gartay laakiin soomaaliya ra-iisul wasaare cusub oo loo magacaabo uguma horeyso ra-iisul wasaarayaal fara badan baa soo maray dhammaantoodna wixii lagu kala tegi jiray iyo khilaafkii lasoo maray hadda cidna looga sheekayn maayo marka bal aragtidaada ku aadan waxa cabdiweli uu kaga duwnaan karo ra-iisul wasaarayaashii hore aragti ahaan qof qof lagu bedelay macno ma samaynayso laakiin haddii prime ministerka loo daayo shaqada uu leeyahay ee dastuurkuna qeexayo tiimkiisana uu asagu xusho oo uusan qabiil iyo nin jeclaysi midna ku xulayn ku xulo karti iyo hufnaan iyo waayo aragnimo iyo aqoon uu u leeyahay ee wasaaradda loo magacaabahayo hay-adda loo magacaabahayo ama safaaradda loo magacaabahayo haddii uu ku xusho prime ministerku waxaan hubaa in uu ay ka soo bixi karaan prime minister kastana waxay madaxweyneyaasha hadda cabdiqaasim laga soo bilaabo cabdiqaasim saddex prime minister buu magacaabay cabdullaahi yuusuf saddex prime minister buu magacaabay hadda shariif saddex prime minister buu magacaabay xasan hadda labuu sii maraya waxaa kulligood saldhig u ah madaxweynahoo maskaxda ku haya inuu yahay executive waa gartay waa usoo noqon doonaa su-aalaha kale waxaan rabaa inaan soo geliyo dhegeyste ka mid a dhegeystayaasheenna oo qadka taleefonka ku jira dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso assalaamu calaykum dhammaantiin horta waad salaamantihiin adiga iyo martida maanta kugu sugan halkaas magacayga waa diiriya cadde waxaan joogaa texas dallas united states waxaan rabaa marka hore oon rabaa inaan xaqiijiyo madaxweynaha wuxuu ku guuldaraystay inuu magacaabo ra-iisul wasaare saxa adiga aragtidaada soo maaha waa taas waa aragtideeda midda xigta arrintan horta dhibkeeda waa iska soconaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isku dhegan way soconaysaa xasan sheekh brofesor xasan sheekh maxamuud arrintaas hala socdo waayo ba marka si ilaa iyo cabta marka laga imaaday ilaa iyo haatan lakalama saarin awoodda madaxweynaha iyo awoodda ninka la yidhaahdo wasiirka koowaad ama prime ministerka isku dhadhaguna wuu qabsoomayaa wuu jirayaa inta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay isku qasan yihiin iyo xataa baarlamaankaba marka arrinta ugu fiican waxa waaye golaha sharci dejinta ee baarlamaanka dib ha iskugu noqdo oo awoodda ha laiskugu geeyo hal hal nin laiskugu geeyo sida madaxweynaha oo madaxweynuhu ha noqdo head of state lahubo go-aan gaari karo waddanka oo wado go-aankiisa laga dambeeyo ha noqoto laakiin maalin walba laleeyahay ra-isul wasaara isku dhegan hebloha ku dhegan hebloha hebloha ku dhegan taas waddanka dhibay u keenayn niyajabay noo keenaysaa hamigaan u qabnay waddankii inaan dib lagu soo laabto dhisnana way sii durjinaysaa marka golaha sharci dejinta ama baarlamaanka ha isku tagaan awoodda hal meel halaiskugu dhij- ha laiskugu geeyo sida madaxweynaha haddaad Ah.
su-aal qabto eh, barnaamijka waxaa marti ku ah een, aqoon-yahan soomaaliyeed cabdulqaadir aadan jangeli oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aalaha uga jawaabaya jangeli waxaan weydiin lahay walaalow ma la samayn karaa sharci ah sharciyada lasoo dhigay iyo dastuurkii wax ma laga bedeli karaa la dhihi karo awoodda madaxweynaha laiskugu geeyo si wi hadduu arko wax uga bedelo si hadduu khilaaf imaado madaxweynaha xal looga doono oo madaxweynaha oo head state waddankii ummadda hogaamiye sharci uu awood u siinayo oo qabqabsiga u yaraado taas baan doonaya inaan ogaado Ah, aad baad umahadsan tahay diiriya cadde oo nagala soo xiriiray gobolka texas dalkan maraykanka Een, waad maqlaysaa een, jangeli waa maqlayaa waa mahadsan tahay eh, dir iyo cad horta soomaalidu eh, iyaga oo aan hubsan ayay eh, ama akhriyin ama shuruucdii soomaaliya ama horey ugu taalay ama haddaba midka dastuurka u dhigan waa qeexan tahay madaxweynaha iyo prime ministerka shaqadoodu waa qeexan tahay job descriptionkiisu mid walba qodobada sagaashan iyo afar iyo qodobada eh, shan sagaashan iyo shan qodobada boqol ayay ku qeexan tahay Eh, waana kala saaran tahay iskuma qasna sidii madaxweynihii madaxweynayaasha soomaaliya soo maray madaxweynaha ugu magac dheer ama dadka soomaalidu ugu jecel yihiin waa aadan cabdulle cusmaan muxuu ku mutaysa aadan cabdulle cusmaan arrintaas soomaalidu aad iyo aad ay u xushmaynayso wuxuu ku mutaystay waxa weeyaan sharciga ayuu dhowrayay oo prime ministerka ayaa executive ah. prime ministerka ayaa dowladda wada gacan kuma darsan jirin mala maxaa la yidhaha prime ministerka hawshiisana eh, kuma darsan jirin eh, wax kuma darsan jirin hawsha uu leeyahay madaxweynuhu waa in uu magacaabo prime minister wixii intaa ka dambeeyana saxiixa waxyaalihii ay ama baarlamaanku ama dowladdu soo ogolaatay ayuu saxiixeeda leeyahay oo lagu sharfaa maalintii la doortay cabdullaahi yuusuf ayaa cabdiraxmaan yabarow eh, oo b b c wakiil uga ah oo washington d c jooga ayaa annagoo dhowr qofna warsaday eh, saddexda bilood oo soo socota dowladdu maxay guulahoo gaari kartaa anigu saddexdaa qof baan ku jirin waa rigoorgaraysan tahay baan u malaynayaa haddii eh, prime ministerka maxamed cali ah, geedi hadduu u daayo cabdullaahi yuusuf hawshiis waxaa guul baa la gaari karaa laakiin hadduusan u daynay gacanta la soo galahayo oo asagu uu uu prime minister iyo madaxweyne iyo wasiir iyo wax walba noqonahayo weligeed iyo waaqeed soomaalidu ma kacayso waana tii xas xa- ninka la yidhaha cabdi cabdiqaasim salaad iyo cali khaliif isku qabsigoodii keentay baan lahaa haatanna sidaasay u ekaanaysaa marka eh, ninkii la rabay hawsha inuu supervise gareeyo hadduu isagoo hawsha gacanta kula jiro waxa weeyaan weligeed iyo waaqeed soomaali meel ma gaarayso adduunkuna waana la yaabhayaa oo dad iyo cadow kalaa sheegnaa war cadowgu ma innaga isu ah oo madaxdii waddanka loo doortay baa cadowga ugu horreeya oo soomaalida haysta ah ilow intay hawshii qaranka qaban lahaayeen oo qof walba meesha uga aadan qaban lahaa waxa weeye ayagii baa isku qaqabsanahaya waa waa waa gartay Eh, dhegeyste kale ayaa qadka ku jira een, oo aan soo gelinaya dhegeyste ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed maxamed cabdisamed oo ku magacdhe farxaad waxaan kasoo hadlayaa magaalada kharduum ee wadanka suudaan waxaan salaamayaa eh, baada v o eda oo waryuus eh, maxamed colaad xasan iyo bar- iyo ninka aqoonyaanka ku martiga cabdiqaadir aadan jangeli haddaan rayga aan ka dhiibto risaalaha cusub waxaan u arkaa inuu yahay ninku munaasab ah een, tagada loo dhiibay waayo nin waxaan isleeyahay hadda een, thaqaafadaha waxyaala dhaqamada reer galbeedka iyo carabta iyo afrikaankiiba ay ku dheeyihiin oo la soo shaqeeyey waa nin een, ka soo shaqeeyay banka horumarinta islaamka ee bankiga adduunka iyo u s a d iyo kameesa iyo gadba waa nin een, laba jaqaafadood ee reer galbeedka iyo carabta lasu keeni kara marka een, madaxweyneheena madaxweyne xasan sheekh waxaa aada loogu xaman jiray inuu yahay madaxweyne utanjeeda dhanka reer galbeedka laakiin hadda waa nin baan la askareyn karaan u arkaa een, reer galbeedka iyo wadamada carabta een, dhankii dhaqaalaha ee dowladda soomaaliya aadka uga lidatay een, dhankii mushaarada ciidamada iyo een, maxaan ku dhahda sheeg mushkiladii ay ka taagneyd bankiga een, ee, maalintii victoria iskacsi gabadha yusri loo magacaabay nin wax weyn ka qaban kara oo uu ka bedeli kara ayaan u arkaa waa waa gartay Een, su-aal su- su-aal haddaad qabto oo aad weydiinaysa aqoon-yahanka may su-aal ma qaba aqoonyaanka weydiinay laakiin hadal mar dhawey tolo uu sheegayay oo uu lahaa madaxweynuhu faraha kala bax ra-iisul wasaaraha iyo mushkiladu ma aha dastuurka ee waa madaxweynaha inta aragti ka duwan baan qabaa oo ah in mushkiladu ay tahay dastuurka waa iyo markay soo dooranaya wax waxaa lasoo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda lasoo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda lasoo doortayna waa xasan sheekh xasan sheekh markii lasoo dooranayay waxa weeyaan wuxuu leeyahay mid barnaamij waxqabad uu yihi hadii la hadii lay doorto barnaamijkan baan wax ka qabanaya marka waxa weyaan ninkii lasoo doortay ee barnaamijka waxqabad la yimid ee baarlamaanka hor istaagay ee baarlamaanka shacabka ka wakiilka ah ay soo doorteen ee kursigiisa la fadhiistay ayaa haddana waxaa la yidhi hal soo magacaabo ra-isul wasaare ra-isul wasaare ukraine ra-isul wasaaribu haddana baarlamaanka horgeenaya wuu ololeen wuu ololeynaya wuu ansixis uga raadinaya kadib ninkaas ka hadh oo ninkaas la yimaada ra-isul wasaaraha cusub maxaan ku rahdaa siyaasad cusub iyo wax ka duwan wixii lagu doortay madaxweynaha way adkaanaysaa ad waxaan aaminsanay madaxweynuhu inuu shaqo bad inuu madax baneeyo ra-isul wasaare shaqadiisa laakiin uu fuliyo wixii lagu soo doortay madaxweynaha iyo siyaasaadkii uu madaxweynuhu kusoo orleystay iyo barnaamijkiisa intikhaabiga ahaa aad baad umahadsan tahay dhegeystahaas naga soo wacay dalka suudaan aad baad umahadsan tahay jengeli waad maqlaysaa su-aasha dhegeystaha intii hadda madaxweynena soo martay midaan barnaamijku yuusanba ahaanin barnaamij tafatiran laakiin mid wax qabtay ma jiraa oo mid walba barnaamijkaasaan lagu doorto ayuu yidhaahaa marka la dooranayo ma fuliyaan oo waxba kama fuliyaan oo ummadda uma soo bandhigaan barnaamijkii u sheegahayay inta u qabsoontay sanadka hore labada sano hore inta u qabsoontay haddii intii aan u qabsoominna waxay ugu qabsoomi weyday uma soo bandhigaan dalka xataa ra-iisul wasaarayaashu waa la qabaan arrintaas soo maaha waa la qabaan ha waaba mushkilada ugu weyn oo ina haysato oo xisaab la-aanta ah war waxa aad sheegayseen maxaa ka fulay maxayse u fuli waayeen intii fuli weyd sooma bandhigahayaane wuxuu waa hadal doorasho lagu galo u weeyo waa iska majaajila dalkuna uma baahna oo wadamada waad aragteen wadamada tan westranka iyo colnown waa lagula xisaabtamaa wixii uu yidhi wixii ninku sheegay markii uu tartamahayay waa lagula xisaabtamaa marka innaga waxa weeyaan waa laiskula xisaabtami mahaye wixii oo dhan baa iska waxay noqonhayaan qabiil iyo qaraabo qabiil wax loo taray oo hadda raggi qabiilada iyo lagu doordooranhayay iyo reer hebel lagu dooranhayay iyo qolada xabadka weyn lagu dooranhayay qabiilna waxuma tarin qaranna waxuma tarin ninka qaranka wax u tari kara oo ummadda soomaalida wax u tari kara ayaa qabiilada soomaaliyeed oo dhan wax u tari kara wasaaraddaas weyn ha loo magacaabo wasaaradda maaliyadda ha loo magacaabo wasaaradda foreign-ka ha loo magacaabo gaashaandhiga ha loo magacaabo inta aan waxna fulin karin dabadeedna qabiilkiisii magaca dartiis lagu siiyeyna waxba uma taraayo mana tari karo qarankiina waxuma tarin marka arrimahaas inta laga baxo nin jeclaysiga iyo qabiilaysiga hadday saddex nin oo walaala ah oo kartiyaho ya in loo magacaabo wasaaradaha iyo hay-adaha ay ay maxaa la yidhaahaa ayay istaahilaan cabdiwelina loo daayaa tiam cusub oo asagu xusho oo karti ku xusho eaysan qabiil ku xuranayn uusan ku xuranayn maxaa leeyahay nin jeclaysi kana qaato wixay tala iyo tusalaha dadka aqoon-yahanada ah oo soomaaliyeed oo meel walba jooga kama rabno maxaa la yidhaha darajo kama rabno diyaar baan u nahay wax alla wixii taraa iyo tusaale oo uu doonahayo si aan qarankii soomaaliya dib ugu soo celinoo u dhisno ilaa dhowr nin baa saas igula hadashay oo macallimiinta jaamacadaha ah waxaan rabaa dhegeyste kale oo saddexaad inaan soo geliya qadka dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso waad mahadsan tahay maxamed colaad iyo martida barnaamijka aqoon-yahan cabdiqaadir aadan gengele waa idin salaamaya salaan kadib run ahaantii fikirka aan qabo waxa uu yahay ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay ee sugaya haatan ogolaanshiyaha sharcidejiyaasha soomaaliya waxaa hor yaalla arrimo fara badan oo run ahaantii ka mid ah caqabadaha haatan ee muuqan kara sida dib u heshiisiin qaran edhamaystirka dastuurku meel gaar ah dib u soo nooleynta hay-adaha dawliga horumarinta ammaanka oo meelo badan oo soomaaliya ka tirsan la leeyahay waxbaa ka jiro dagaalo dib usoo cusboonaaday iyadoo intaasi ay jiraan haddana khudbadiisii ugu horeysay waxa uu ku ballan qaaday in siyaasadda soomaalida caanka ka ah ee dullootay madaxda soomaalida ee isqabqabsiga in ay noqon doonaan wax laga soo gudbay marka aqoon-yahanka waxaan doonaya inaan weydiiyo iyadoo horeba ay u jirtay madaxweynaha soomaaliya uu ballanqaadkaas la mida sameeyey haddana aan aragnay in isagii iyo ra-iisul wasaarihiisii kan ka horeeyey doctor saacid ay isqabteen sidee loogu kalsoonaan karaa mar kale inuusan imaan karin isqabsi la xiriira dhanka siyaasadda madaxda soomaalida halka aad nagala soo xiriirtay iyo magacaaga dhowr raalliya magaceyga waa maxamed xaaji xasan oo ku sugan magaalada nairobi aad baad umahadsan tahay jangal waad maqlaysaa ha waa mahadsan tahay maxamed runtii horta ummad kasta oo meel degan waa inay leedahay wax ay isku dhaqaan ama dastuur qoran ha noqoto ama wax aan qornayn oo iloon dadka soomaalida hadda baadiyaha deganuba waxa xeer ay isku dhaqaan oo xeerkii muxuu yahay waa inuu jira hadduusan aysan jirin xeer la ysku dhaqo dee ummaddaas waxa weeyaan waxay noqonaysaa dee xoloo kale oo dee maalin walba waxay rabaan bay cidu samaynaysaa waa in xeer xakamaynahaya dadka ay jiraan waxa weeyaan dawladuhuna waxay ku dhaqmaan dastuur qaar aan dastuur aan qornayn jiri dastuuro aan qornayn lah leh sida dawladda ingiriiska oo kale ama sacuudiga iyo ayaa jira qaarna waa u qoran yahay dastuurka dastuurkaa qoran baa lagu dhaqmaa dawladda iyo heerarkeeda iyo sida maxaa la dawladda u samaynayso hawsheeda iyo sida u job descriptionkeeda dastuuradaasay ku yaallaan hadda dalkan maraykanka executiveka waxaa ah madaxweyne ayaa ah dawladda asagaa madax u ah laakiin hal dollar ma ma kharash garayn karo madaxweynuhu haddaan baarlamaanku usan ogolaan isagu kharash ma samayn karo waxa weeyaan kharashkii uu rabo oo dhan baarlamaanku waa horgeynaya dabadeedna baarlamaanku markuu ogolaado unbaa kharashkaas la la gelahaya haddii la yidhaaha madaxweynaha asagaba dalka xukumee kharash buu cid uga baahan yahay ta waa mushkilada hadda soomaalida haysatoo kale dowladahan dariska oo lagu dhubuq dhubuq leeyahay in la iska daayo marar baa prime ministerkii iyo madaxweynihii iyo ra-iisul baarlamaankii waddan tegahaya ama dalka ka wada maqnaanahaya dalsaa u burburay madaxdiisu waa inay joogtaa kharash looma hayo safiiradu ha ka qayb galeen shirarkan ay aadahayaan marka in arrimahaas oo dhan soomaaliya waxay u baahan tahay runtii in laysku dhedhejiyo lugaheeda lagu istaajiyo ciidamadeedii la dhiso ciidan ajnebi kuuma noqonayo amnina kuu dhowri maayo maxaa la yidhaha qaranna kuu dhisi maayo qaranna kuu badbaadin maayo in ciidankii soomaaliya la dhiso kuwa hadda joogo ajnebiga ahana muddo loo qabto oo waxaan iska soconaysa inta la iska daayo muddo loo qabto markaad fiiriso siyaasadda soomaaliya ee soo jiitamaysa muddada dheer ee ku salaysnayd ra-iisul wasaare iyo madaxweyne wada shaqayn kari waayo waxaa hadda la filayaa oo sida dhegeystiya ugu dambeeyey uu ka hadlayana ra-iisul wasaaraha cusub uu sheegay inkastoo baarlamaanka aanu ansixin inuu ka fogaan doono isqabaabsi dambe oo soo laabto oo isaga iyo ra-iisul wasaare iyo madaxweyne dhex mara oo mar kala yimaada markaad fiiriso qaabka lagu soo magacaabay aqoonta ay isu leeyihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha cusub markaad fiiriso siyaasadaha labadan ay kala matalayaan oo nina hay-adaha caalamiga la shaqeynayo oo dibadaha ku maqnaa nina dalkii soomaaliya oo muddo jooga ka shaqeynayay oo waayo aragu ahaa dhulka gudaha oo madaxweynaha ah marka labadaas ku fiiriso ma ku muuqataa in ay wada janqaadi karayaan oo khilaafka ay ka badbaadaan saacid iyo xasan u malayn maayo niman iska jecel inay jiraan ama suroobi karto waana sheegeen labadooduba mid walba goonidiisu u sheegay markii saacid la magacaabay oo xasan leeyahay weligayaa isqaban mayno qabqabsi waa dhammaaday nin saacidna nin uga hambalsan oo madaxweynaha ubukoon u malayn mahayo inuu jiro laakiin waxaa keenaysaa haddii gacanta lala galo shaqada in la eedayo waa inuu prime ministerkuna ugu horaantiiba haddii uu arko ay ka bilaabanayso magacaabidda wasiirada iyo wasiirka ku-xigeenka ay ka bilaabanayso hadduu arko in madaxweynaha iyo ra-iisul baarlamaanku soo faragelinhayaan magacaabiddaas ha waxa weeyaan waa in baarlamaanka iyo isaguna uu diidaa oo yidhaahaa absolutely ma ma aqbalahayo hadduusan saas yeelin sidii saacid baa looga takhallusayaa ayaaba markuu maxaa la yidhaahaa markuu magacaabo wasiiradiisana qaar baanba u imaanayna xataa shirka kasoo qaybgelayn sida aanu maqlaynay ictiraafsanayna iloo madaxweynaha magacaabay iyo ra-iisul baarlamaanka marka cabdiweli waxa weeye wuxuu magacaw qof micno kuma fadhiyo qof qof lagu bedelay micno kuma fadhiyo waa inay jirtaa wax la isku xakamadeynhayo oo xakamadahaas maxaan ka wadaa wax sharciya oo aynu qof walba uu hawshiisa yaqaan kan kalena ixtiraamahayo ku ixtiraamahayo hawshiisa intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti ku ahaa cabdulqaadir aadan jangeli oo ah aqoon-yahan wax ka qora arrimaha soomaaliya horeyna u soo noqday guddoomiyihii bangiga horumarinta soomaaliya kuna sugan magaalada siyaatal ee gobolka washington ee dalkan maraykanka intaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha intaasaynu kaga gudubno waxaa soo diyaariyey halkana kasoo jeedinayey maxamed colood xasan waxaad ka dhagaysanayseen laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda galab wanaagsan ayaynu mar kale dhegaystayaal